mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha caafimaadka iyo waxbarashada dowlgoboleedka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug uga qayb galay munaasabad ay ku qalin jebinayeen afartan gabdhood oo si lacag la-aan ah ku barta culuumta caafimaadka waxaana munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday galmudug maamulka degmada gaalkacyo aqoon-yahano iyo qaar kamida bulshada degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug garaad axmed gudoomiyaha ururka hiil ayaa ka warbixiya heerarka ay soo mareen waxbarashada gabdhaha kuwaas oo ka aflaxay macaday aas-aaseen ururka hiil ardaydii ka horeysay labaatan iyo lix gabdhood bay ahaayeen toban ka mida waxay ka shaqeeyaan xarumaha caafimaadka dhowr iyo toban kaloo ka midana waxay ku biireen waxbarashada caafimaadka ee heerka jaamacadeed ardaydii ka horeysay waxay ahaayeen afartan iyo saddex gabdhood toban iyo saddex gabdhood oo ka mid a xarumaha caafimaadka ayay ka shaqeeyaan soddon ka midana waxbarashada caafimaadka ayay ku biireen gabdhaha maanta qalin jibinaya way ka duwan yihiin ardaydii hore ee macadka hore uga qalin jibisay afar ka mid a ardayda waxay ka shaqeeyaan xarumaha caafimaadka waxaa ka mid ah arday ka shaqaysa isbitaalka weyn ee degmada gaalkacyo iyo arday ka shaqaysa mchada kale ku yaalo magaalada sidoo kale ardaydan waxaa ka mid a hooyooyin dhanka kale agaasimaha waxbarashada degmada gaalkacyo ee galmudug xamdi cabdiraxmaan iyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka galmudug ee magaalada gaalkacyo cabdikariin abshir siciid ayaa si wada jir ah u bogaadiyey waxbarashada ay barteen gabdhaha gaar ahaan culunta caafimaadka waxaan hambalyo bogaadin mudan halkaan uga jeedinayaa ardayda quruxda badan ee maantay qalin jebinayso gabdhaha yaryar ee ifaalada fiican ee ka muuqato dhammaantiin waxaa idin leeyahay habaryaro hambalyo hambalyo hambalyo cilmigaa barateen ilaahay ha idinku anfaco
waxaa qabateen runtii wax waajib laynkugu lahaa qabateen ilaahayna ajar haynka siiyo runtii qoys wax la baray runtii ama gabdho wax la baray waa qoys wax la baray wax hadda maanta la barayna waa runtii waa caafimaadka aasaasiga waaye caafimaadka aasaasigana markii laga soo tago bulshada markii laga soo tago adiga shaksi gabadha guriga joogtuu anfacaya siduu ku anfacaya waxaa waaye gabadhu waa hooyo gabdhahan ayaa qayb ka ah kumanaan gabdhood oo sanad walba ka soo baxa goobaha lagu barto culuumta caafimaadka kuwaas oo bulshada kaalin muhiima uga jira adeegyada caafimaadka